Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa lagu qabtay tartan kubadda cagta ah kaasi oo loo qabtay ciyaartoyda ka yar toban iyo todoba sano jirada oo ay ka qaybgalayaan in ka badan sideed kooxood oo ka dhisan magaalada Jowhar. Munaasabadda daahfurka tartanka ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada Ciyaaraha ee Maamulka Hirshabelle, Gudoomiyaha magaalada Jowhar, xildhibaano, dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada, Maxamed Xuseen Caynte Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Maamulka Hirshabelle oo daahfuray tartanka, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
waxaa farxad gaar ii ah inaan la daahfurayo gudoomiyaha degmada gudoomiye cusmaan mukhtaar eh, cusmaan baarey gudoomiyaha degmada ahna caasimadda Eh, tartan ciyaareed ay ka qayb galayaan eh, sideed kooxood oo laga soo xulay afarta xaafadood ee degmada oo dhallinyarada eh, eh, degmada eh, da'dooda ay ka hooseyso sideed iyo tobanka uu gudoomiyaha iyo wasaaradda ay isla wadeen taasoo dhallinyarada lagu wacyigelinayay looga wacyigelinayo maxaa la yidhahdaa draagiska lagu baraayo maxaa la yidhahdaa community policingka ugu dambeynna lagu soo khatimayay eh, in kubadda loo tartan kubadeed loo sameeyo Eh, tartan kubadeedkaas oo afar eh, afarta xaafadood sideed kooxood laga soo xulay Eh, maanta ciyaartii daafurka aan joogno Eh, finalkana maxaa la yidhahdaa labada kooxood ee usoo gudub- usoo gudubta la abaalmarin doono Eh, maanta barnaamijkaasaan eh, gudoomiyaha iyo anigaba daafuraynay Eh, xaqiiqatan waa de sidaad ka arki karto dhallinyarada eh, xawlay u baahnaayeen ay ahayd Eh, waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha degmada oo dadaal badan geliyey Eh, intii programka uu socday si fiican oo qurux badanna maxaa la yidhahdaa dhallinyarada iyo abaabulkeeda qayb weyn- kaalin weyn ka geystay Eh, anagana ka wasaarad ahaan eh, maadaama aan wasaaraddii dhallinyarada ciyaaraha eh, mandateeka wasaaradda u lahaa waxaan farxad gaarayn oo ah inaan gudoomiyaha hawsha eh, quruxda badan ee u agaasimay uu shaqadeeda iyo wanaaggeeda quruxda lahaa inaan anagana qayb ka nahay kala shaqaynaynay Eh, sidoo kale waxaan jeclaa inaan u mahadceliyo hay-adda usaid oo mashruucan ayadana taabagilinaysay saboodgaraynaysa dhallinyarada Eh, aad iyo aad bayna farxad noogu tahay Eh, dhallinyaradan degmadan waxaan isleeyahay waa dhallinyaro u baahan eh, in dhinacyo badan laga wacyigeliyo Eh, hadday ahaan lahayd antidragiska fursado maxaa la yidhaahdaa eh, lagu ee, dhiirigelinayo in loo abuuro dhiirigelintaasayna hadda isboortigan aan tartankan isboortiga aan maanta u qabanina ee, dhiirigelintaasay ka mid tahay aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada oo asagana hawsha lafdhabar u ahaa Ujeedka loo qabtay tartanka ayaa la xiriirta isdhexgalka bulshada iyo in sare loo qaado xirfadda dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta si ay mustaqbalka u matalaan maamulka Hirshabelle iyo kan qarankeena Soomaaliya.